إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah haweeney muddo lala'sana ayaa meydkeeda laga helay musqul ku taala magaalada baydhabo ee gobolka baay xukun gacan goyn ah ayaa ka dhacay degmada aadan iyo baaliya wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe nin ciidamada burundi si daran u jir dileen oo miskiin ah ayaa dadka muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan dowro lagu baranayo duruus kala duwan ayaa loo soo gebagabeeyey dadka la shaqeeya maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada baay ciidamada dowladda federaalka ayaa burburiyo guryo ay lahaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho afhayeenka xisbiga talada haya ee dalka hindiya ayaa si bareer ah u aflagaadeeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoona arrintaas si weyn kaga caroodeen muslimiinta caalamka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan haweeney muddo lala'sanaa ayaa meydkeeda laga helay musqul ku taala magaalada baydhabo ee gobolka baay mahad cubeyd ayaa ka waramaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka dhacday dhacdo ka fajiciisay dadka ku nool magaalada taas oo ku saabsan haweeney in muddo ah la weysnaa haweeneydan oo lagu magacaabo aamino ayaa meydkeeda shalay galab laga soo saaray suuliga xaafad ka tirsan magaalada baydhabo kadib maalmo xiriir ah oo la baadigoobaye dadka deegaanka ayaa ku guuleystay inay ka soo saaraan boosanaar ay ku jirtay haweeneydan iyadoo meyd ah waxaana la sheegay inuu ku riday shaqsigii ka dambeeyey dilkeeda ninka dilay haweeneydan ayaa la sheegay inay ku lahayd dayn fara badan wuxuuna ugu yeeray gurigiisa oo u ballanqaaday inuu ku wareejinayo maadaama uusan bixin karin deyntii ay ku lahayd hase ahaatee markii ay u timid ayuu nafta dhaafiye kadibna si uu u qariyo oo aan la ogaan waxa uu ku riday boosanaarka musqusha sidaas ayaana muddo maalmo ah lagu weysanaa sida ay xaqiijiyeen ehelkeeda baaritaan dheer kadib ayaa waxaa la soo ogaaday ninkii waday mootobajaaj qaaday aamin oo ah haweenayda la dilay kaas oo geeyey guriga lagu dilay markii la wareestay ayuuna sheegay halkii ugu wardambaysay waxaana ugu dambayntii suuro gashay in la helo meydka ninkii dilka geystayna waxaa soo qabtay ciidamada maamulka koonfur galbeed xukun gacan goyn ah ayaa ka dhacay degmada aadan yabaal ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe maxamed amiin ayaa faahfaahinaya maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa xukun gacan goyn ah ku fulisay nin dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey inuu jabsaday guri kana qaatay waxyaabo kala duwan fagaaraha uu xukunka ka dhacayay oo ku yaala degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa soo xaadiray dad badan oo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan qaadiga ayaa ugu horreyn sheegay in cali xuseen cabdi eenow oo degan tuulada xawaadley ee hoos tagta balcad uu dacwo keensaday maxkamadda isagoo ninkaasi ku eedeynaya inuu ka qaatay alaabo kala duwan hantidaas oo kala ah fasgees dahaba fasgeeska wuxuu ku xirray shaashkeeda waana barkaneed waxa kaloo uu qaatay taleefon shaashadla ah qiimihiisu yahay siddeetan doolar fasgeeska dahabka qiimihiisu waa siddeetan iyo afar doolar isu geyn qiimaha waa boqol iyo lixdan iyo afar doolar qaadiga ayaa ka warramaya tallaabada ay qaadeen dhegaysiga dacwada kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay la dacweeyaha oo afar iyo labaatan sano jir ah wuxuuna ku jawaabay haa waa jirtaa in goor habeen ah oo la hurdaayo saacadduna tahay toddoba saac in aan u soo dhacay guriga ninkan kana qaatay fasgees dahab ah waxaan kaloon ka qaatay oo idhi moobeel dooshile ah intaasi kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka isagoona soo daliishaday nusuus sharci ah waxay xukumtay sida soo socota kow falkaasu in uu yahay sariqo labo in laga qaado xoolihii qiimihii boqol iyo lixdan iyo afar doolar saddex in laga jaro ama laga gooyo gacanta midig ah calaacusheeda xukunkaasu wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda loo cuskaday kow alqur'aanu alkariim fii suurati almaa'ida aayadda soddon iyo sideedaad qowluhu tacaalaa والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم isla goobta ayaana lagula fuliyey xukunkii maxkamadda ka soo baxay dhulalka wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jirta nabad buuxda taas oo ay ugu wacan tahay ku dhaqanka shareecada allah nin ciidamada burundi si daran u jir dileen oo miskiin ah ayaa dadka muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya intii aan ku guda jiray booqasho aan ku tegay deegaanka ceel baraf si aan uga soo diyaariyo warbixino la xiriira dagaalkii u dhexeeyey ciidamada xarakada al-shabaab almujaahidiin iyo kuwa burundi ee halkaa bil ka hor ka dhacay waxaan la kulmay nin la kulankiisu uu murugaygu beeray waa faarax yuusuf cariif oo ka mid a dad ciidamada burundi ay si xun u jir dileen dadkii kale ee dhaawacyada daran qabay iima suuro gelin inaan la kulmo maxaa yeelay badankood waxaa loo qaaday meelo kala duwan si loogu daweeyo laakiinse faarax ayaysan taasi u suuro gelin marka hore waxa uu inoo sheegayaa in ciidamada burundi muddo saacadaha ay garaacayeen kadibna ay meyd ahaan uga tageen laba saacadood la garaacaya laba saacadood waxaa lagu bilaabay shan saac iyo walax adiga markaa saacadan isla saacadda uulaha jibshiyey adiga uun adiga sideed saac meelaha sana dadkii oo laga beledka laga keenaya la korkeena markaas inta udhexeyso lagu garaacaya intaas waa la garaacaya dhimasha lagaga tegay maxay ahaayeen wax lagu garaacay marka ulcenka laba ulood waxay ahayn adoga u watay oo dhul dhibaya iyo ul bakoora kabacdi uli haddii la-deenne manqaray wateen waxay soo fasheen geedihii meelaha ku yiilay ay soo fasheen oo cagaarhay oo xooganay oo xoolo ku hirgeli jireen oo daaqsa jireen ay ulo waaweyn ka soo goosteen ulo waaweyn ka soo goosteen si wacan olihia sida lagu babdhibay gacamo hore ku daaleen hadday ku daaleenna waa dhintay yiriin afka indhaha ciid iga xaareen markii aan soo galay dhismihii uu ku jiray waxaa garabka soo qabtay abuukar xasan oo ay qaraaba dhow yihiin si uu usoo firiisiyo jirdiinkii aan ku waraysa lahaa ogaal ma lahayno xiliyadii hore waxaa waaye wakhti adiga toddobaada wax ogaal ah oo fiican ma lahaynin amba dhadhaqaaq wanaagsana waxaa waxa u ahayga adiga lix maalmood miyaa kabacdi aan waxaan ku arkay in xoogay uu soo taaqayo gacanta soo nuuxayo amba uu si hadalkiisu si fasiixa ii soo naqanayo markaan arkay intii kabacdi heeday adiga kaniiniyaal iyo cirbada xoogaa qalijiya wax saasa aan maaragtay la isticmaalaynay kolley meesha hadda wax uun saasoo caafimaad fiican oo hadda la garan karo ma yaalaane marka intaasay dhacday adiga intii kaka dibi heeday xoogay si tartiib tartiib ah usoo hagaagayay aakhirkii isfadhiisiyo weli waa fadhiisiyey fadhigii waxaan arka kabacdi asigoo garabka iga qaba masuusha iga idhahayo jirka faarax oo aan eegay waxaan ku arkayay meele ay gooyeen ulihii sida daran ay ugu garaaceen ciidamada burundi ilaahay ha ku caafiyo tusi bal meelaha nabaradu kaaga yaalaan adoo raalli ah iminka waxaan doonaya inaan eego bal meelaha nabaradu kaga yaalaan jirkiisa shaatigabuu yar ayuu banaynayaa halkan dhabarka qaarka dambe meelo meelo go-ay oo ushi goysaya ku taalla runta nabaro ah xaqiiqda waa wax laga xumaado waxyeelada ciidanka shisheey u geystaana ka muuqda allah waxaan kaaga rajaynaynaa inuu ku caafiyo ciidamada ayaa jirdilkan waxay u geysteen faarax laba toddobaad kadib dagaalkii ka dhacay xerada ku taalla ceel baraf ee qaar ayaga kamid a lagu xasuuqay xilligaa oo ay dib u soo noqdeen si ay u qaataan meydadka saaxiibadood inkastoo wax badan aanay qaadan oo toddoba askari meydadkood oo keliya ay qaateen faarax waxa uu ii sheegay in dhaqaale xumo aawadeed uu dhakhtar u aadi waayey wuxuuna hoosta ka xariiqay inaanu haysan xataa qarash uu gaari ku raaco wax kale iska daaya waxa uu dadka muslimiinta ah ka codsaday in ay u soo gurmadaan waxaan leeyahay wixii ay maaragta ii tiri karaan oo cabashaa aniga iigu yimaadiin waa u baahanahay oo maaragta haddii ay gacan sii karaan waa un baahanahay oo nin tabaalaysan oo soomaaliya oo n maaragta dhibanan ah aniga si wanaagsan marka haddii waxay geli karaana waa u baahanahay haddii ay maaragta waxaan kaloon sheegahay haddii waxay qofta haddii gacan kusii karta waa loo baahan yahay aniga nin tabaalaysan isdaawi karin ah haddaba si ciddii awooddaa ay faarax ugu dirto wixii dhaqaalaha ay heli karto waxaan idiin soo gudbinaynaa taleefon lambar kaas oo uu gacanta ku hayo nabadoonkiisa oo la yidhaahdo fidow taleefoonku waa shirikadda somnet waxaana lamarkiisu uu yahay lix siddeetan iyo afar eber afar toddoba toddobo eber lix aan ku celiyo waa lix siddeetan iyo afar eber afar toddoba toddobo eber lix haddii aad doonayso taleefonkan inaad wacdo adiga oo jooga gudaha dalka waxaad ka hormarinaysaa eber
dowro lagu baranaya duruus kala duwan ayaa loo soo gabagabeeyey dadka ka shaqeeya maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ah ee baay maxamed daahir cali suwa ayaa faahfaahinaya dowradan oo socotay in ka badan toban cisho ayaa loo qabtay ragga ka shaqeeya maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah baay muddada dowladda ay socotay waxa ay ku qaateen duruus ku saabsan kombiyuutarka si gaar ah waxaa loo baray qaabka loo adeegsado kombiyuutarka marka wax lagu diiwaangelinayo iyo marka wax lagu xisaabinayo iyo marka loo baahdo in kombiyuutarka wax lagu keediyo intaasi waxaa u dheer oo ay qaateen duruus sharci ah oo ay bixinayeen qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar oo ka soo qayb galay gabagabada munaasabadda ayaa ka hadlay xafladda isagoo la dardaarmay ragga ka shaqeeya maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah baay maylunku maaramaane ini cibaado adag jarta ini qalbiga ka saaf garay tu markasta xasuusanaad markasta xasuusanaad tan alla koofadaha ee xaqobashi leedahay kinkunagan falaa budda min dalik n waxyaabaha la ninku baahanya marka may kumad aha haddii zakaado ka saasan xoolo waay xoolo nool haato ama lacag haato xoolo waay xoologaasi waxyaabaha aan baahanyin oo anka muhiimsan may kumad ahaa lama cunsur ani qofka laku hel xifdiyoosha markii laku hadalo iyo xareeyoosha iyo haayoosheeba alquwatu walamaana qaar ka mid a ardaydii dowrada qaatay oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa ka sheekeeyay duruusta ay ku qaateen dowradan iyagoo kaga mahad celiyey wilaayada islaamiga ah ee baay wax badan baan ka fahanay shalay meeshaan boonooyin baan ku diiwaangelinay nin walba saddex boono oo midibo ay konton baal ka kooban tahay ayaan ku diiwaangelinay oo qof walba boqol iyo konton habo boono aan ku diiwaangelina shalay ma aanan aqoon mana aanan fahansanayn haddiina gudaha degdego kombyuutar gudaha walaan walka baranayn meebo ka mid agaa kombyuutarka isku gudubinaa meebo ka mid agaa qaalada waalsa laga xisaabo officeka saler usuboo qaybas badan yahay haddana gaar ahaaneed excelk meebabna ka baranaya sida walsalonka xisaabas haddii nagata xisaabaadka afartas qaybood iyo boqoliyadaas wadad excelka gudaysa walsaka xisaabaadkan kulufo u qaybi ka jar lagu daray iyo boqoliyada waa alxamdulilah ilaahay aa mahad iskale si kastaba ha ahaatee dowraadka noocan oo kale ah ayaa xilliyada qaar waxaa loo qabtaa ragga ka shaqeeya maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasi oo sare loogu qaadayo aqoontooda la xiriirta aaladda kombyuutarka ciidamada dowladda federaalka ayaa burburya guryo ay lahaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya waxaa magaalada muqdisho kusoo badanaya burburinta ay dowladda federaalka ku wada guryaha dadka rayidka ah ee ku yaala magaalada qoyska leh guryo la burburiyey oo ku yaala xaafadda balaagsii ee degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatada loo geystay waxay sheegeen in guryahooda lagu burburiyey sifo sharci daro ah islamarkaana loo adeegsaday awood ciidan ilaaha mahad iskale waxaa iska leh dhulkii ree macaligaab oo qaladka iyo dulmiga iyo baadda iyo waa kaa xoog badanaha awoodeed oo dowladeed lagu baabi'iyey aan dul taaganaha annagu dulmi ma rabno dhibaato ma rabno dhibaata tii hore aa noo ahaato dhulkan shaati dowladeeda lagu burburiyey shaatigii dowlo lagu burburiyey wasaa la noqday annagoo taaganoo annagoo diyaar u nahay marka haddeer wixii ka dambeeya waxaan u sheegaynaa cid allaaliya cidday qusaysa inuu gurigaas gardarro iyo dulmi lagu baabi'iyey gurigan waxaa la dhisay kunagaaboqotodobaataniyo abadii toddobaatan iyo labadii ree maxamed cismaana uu ku wareegay ilaa saacaddan wiilkii ku dhashay waa ku aroosiyey gabirtii ku dhalatayna waa ku ilmo dhammaysay waxa saacaddan loo burburiyona waa dhibaato kale ay gacan shasheeye ka timid guryahan ayaa gebi ahaanba dhulka lala simay waana kuwan qaar kale oo ka mid ah dadkii lahaa milkiyaddooda oo ka hadlaya arrintan dulmi cad inna lagu weeraro waa ku dulmsannahay ma ongolin hadda saacaddaas gurigii afarta boos ahaa ayaan dhex taagannahay wallaah u naxariistay macallingaab uu lahaa dhulkaanu waa siddeed boos nusqarni ka badana yaallaan afartii kale laamiyeeriga xaggaa ku arki doontaan wixii ka xaggeeye waaye annagu waxaan rabnaa maanta dadka meesha ka hadla waa dadkeenne waxay ka hadleenne oy caddeeyeenna waa hantideenne waxaan rabnaa inaan qof walba meeshuu fadhiyo waa ku og yahay gurigaan aabbahay gurigii macallingaab inuu yahay ninkii maanta da'diisu ay aabbahay ka hoosaysane aabbihiisaa caddaynaa inuu gurigan guriga macallingaab yahay ma ahan wax magaalada muqdisho ka cusub boobka lagu hayo guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah balse maalmihii lasoo dhaafay ayay arrintan kusii xoogaysatay gobolka banaadir warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina afhayeenka xisbiga talada haya ee dalka hindiya ayaa si bareera u aflagaadeeyno maxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoona arrintaas ay si weyn kaga caroodeen muslimiinta caalamka dowladda hindiya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa la soo baxaysa wejigooda dhabta ah ee ku aadan nacaybka ay u qabto islaamka iyo ehelkiisa mid ka mida saraakiisha sarsare ee xisbiga ah iyo talada waddanka hindiya ayaa ku dhiiraday inuu si bareera u afalagaadeeyo nabiyullaahi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ninkan gaalka hinduuska oo ah afayeenka xisbiga bahratiya si aadna ugu dhow ra-iisul wasaaraha dalka hindiya ayaa qoraal uu ku faafiyey bartiisa twitter-ka wuxuu si aan gambasho lahayn ugu xadgudbay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam arrintaas ayaana si aada waxaa kaga carooday muslimiinta caalamka malaayiin qof oo muslimiin ah ayaa ka jawaabay warka ka soo yeeray mas-uulka ka tirsan dowladda hindiya kuwaasoo ku baaqay in nafta la dhaafiyo gaalkan islamarkaana la qaadaco dhammaan badeecadaha ay dowladdaasi u dhoofiso caalamka islaamka dowladda hindiya waxay siyaasadeeda ku dhisan tahay nacaybka gaamuray oo ay u qabto islaamka iyo muslimiinta gaalkan ayaanan ahayn kii ugu horeeyey ee ku dhiiraday aflagaadaynta nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam balse xubno kale oo ka tirsan xukuumadda hinduuska ayaa horay meel kaga dhacay sharafka iyo cirdiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa